bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin fayla weliba ha ka dhawaada sana warka hamiinamo ee idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaan hamiinamo isan kadhigi doontaana weliba markaasi ku mid ahaa ganacsatada magaalada baydhabo oo caawasho ku muujiyay korarka kiisaska covid n wadayaasha gawaarida magaalada baydhabo oo ku cawadahay burburka wadooyinka magaalada baydhabo rooble oo deeri masar saraakiil ah kabiiri dagaalka gobolka mudug oo markaasi deeri gaalkacaya ciidamada daraawiishta galmudug oo deegaana la wareegaya jubbaland oo ka hadalay shaqaaqiida kudhidi degmada doolow akhbaaraadka bannaanka warkaan haminam iska dhegi doontaana maraykanka oo la wareegay amniga koonfurta ee garoonka kaabuul iyo ra-iisul wasaaraha dalka maleesiya oo muxidiin yaasiin oo iscasiri waayahay dhegaystayaal weliba waa hamiinamo isniinta taariikhdan iyo kabeeganta tumilita bilisiya idaacad ee labada kun labaatan kooda waxaa ka dhawaada qodobada hamiinama oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal mar kale hamiin fayla yaan islaana kabilaabna qodobkan ka horeeyay ee warkaan hamiinama ganacsatada magaalada baydhabo oo caawasho ku muujiya korarka kiisaska covid n sida faahfaahinta warkan hosninkafiri oo maxamed cabdiraxmaan cali anja ganacsigiiyo weliba usu ku mid eeya waxyaabaha lafdhabartan ee dhaqaalaha dalka lamasina kuriyada dilaacista iyo cudurka covid nteen weliba dalka laku dareemay hoosandhiyow dhiniga dhaqaalaha ee inkastoo reedan ka wadahay dhaqaalaha dalka magaalada baydhabo ayaa weliba ku midata magaalooyinka sidii eedka usu saameyn dhaqaalanka weeldhadi cudurka covid nteen habahaatu weliba laku dareemahay iniyaha ka wadahayta dhaqaalaha magaalada balse welibaa jare obsulaka muujiyahay kiisaska habadahay ee wasaaradda caafimaadka dalkiya saarasi maalmooyinka dadambeeyey mid ku mid ah ganacsatada magaalada baydhabo uun xaruntis ganacsi kaboogn iyo weliba usniin sheegay iniyo saameyn wiinka weeldhadi cudurka covid nteen sanadkii hore hatana iyo dareemahayan obse dhiniga kiisaska badan ee hastaraha ee wasaaradda caafimaadka iyo hasaarase madiana ka hadale ganacsiga oo koronaga idnin saamey midba ku mid ah madi horey iskoe iyona hata hataa madhore eeda ninsaameyti dhibaatays waxyaaba badana jareen hatana mayba la sheegahaya in isuuna hanagday walyarko si mareedi ma hanagdi naley saameyntis eed eed badan taamay doonta walaas ma rafaday nionay disgargobsado si lafkabid baada faday luweydi mayba saameyn eeda in weeldhadi ki heli mareedi maybo dhagaalyar eedan inkoyti ganacsigaana sidii maridi mahayna ganacsi eedan yaraadi waxyaaba badan qaar dhonlawaayiska jar korta laakiin eed eedan insaameyti hilay maridi laakiin hata walsi sheegaay hata hanuuna aadi ma laakiin lasi sheegaay lay wili walman diyaarsana sidii horey leena hata mugdishi lay mugdishi lay kusugaayna badeecada meelin inkooyasi
cudurka covid nteen welibaa saameyn shal duwan kuweel dhaday caalamka welibaanu sashal jaray badeeco fara badan oo iniskashal gudubaasi dalalka caalamka
ciidan mahadsiyi maxamed cabdiraxmaan cali anja dhinihii kale ee wadayaalka gawaarida ah magaalada baydhabo oo markaasi ku cawadahaya burburka wadooyinka ee magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkan husniinka fiiriow maxamed bare hilowle macjeelow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay yamaba ka shaqeeyey baawarta noocyaal jooshada duwan sida mootabajaajta iyo dhawiyaha haanas oo haddana dhibka kaba marowka wadooyinka kaar ee magaalada oo burbursan diban dayactarowka wadooyinka burbursan ee magaalada baydhabo yamaba muddooyinkii inta dambeeyey laku dareemay magaalada taasoo maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo ka guulaysadeen iniyo dayactiran qaar ku mid a wadooyinka sida maalinlahayon isticmaalan baawarta ciidan dhisowka wadooyinka qaar ee burbursan oo use maamulka ka guulaysaday markii laha kutaba yamaba kaloo jare wadooyin istaraatiiji ah oo lan dayactirna muddo ka dhow soddon sana taasoo dhismasha hayaxayti burburkii dowladii dhaha qaar ku mid a wadayaalka baawar warta magaalada baydhabo gaar ahaana ahaan bajaajleyda iyo mabaageeka iyo lahadirana raadiyo baydhaba waana mibayo sheegana inay ku cabadayaan burburka wadooyinka qaar ee magaalada baydhaba sidoo kale bajaajleyda iyo miba kaleyo sheegana in wado walba oo kumid ah ahaan burbursan iyo biyi fadheedaan xili roobaadka iyoona wahaysanyin wadiyo maran ooyo ka shaqaysadaan markiyo maraayana xaafadaha luuqyadiyo iyo dhibaato xooganka gabaantaasi oo taasayoo ka doodeen inayo cashuurta laku qaado bajaajleed iyo maamulka degmada baydhabo walba usaneyn ka koban waano qaar kumid ah wadayaasha mootabajaajta oo la hadlay raadiyo baydhaba burburka wadooyinko baana walkiingu sheegata walkiingu taabada wadada horta laamuwiinaga ee wadayaalka galfool bay furan yihiin wadawiinta laamuga oo baadagaada baawarti nin kastooy isku badan yihiin seedlan shal galaana godgoodka leeliskala galow lamba seedlan fiirsaana inkastoo suugi dhaadiisa taatana sameeyo kufaylahay teerfadi maa intii wadooyinka nininkaabaya koodsadalah maa horta walay ana magacay wali liyaray cabdihamide maxamed abdimaata kamaga dheer ee dhallinyarada magaalada dhex shaqeysa asaku madaana laamigan aad idan ka dhab qabna dhab zaa'id ee kasii qabna weli dhallinyarada an badin keliya ku awaadeen bajaajiyaalka saas moostoor labaatan iyo afar saac alxamdulilahi baawarti saasi kadaalika baawarti maraagasu dadkii maraagahayaan alxamdulilaahi hadda jidata eedan halaasniin afkaana kaasoo see wali fadaana jidatadana noo suubiyo noo hagaajiyo maashala horta marka godka hortan kuwiin fiis traffic hortay godko ee ilaa garaashka io kow ee dhinaga conodka dhinaga a d c oda foland lankadhawa cunaay jidata jida oo hadda nadiif hadda niid laq oo wadaaba oo hadda lanka baha koro lanka shaqeeya kor la korooro koro oo tartiibto lanka shaqeysa kor male halkaas oo see maasha allah dowladda nio baaqi ole indaray inta jidata nu hagaaji cashuur dhiibaayna transferaali la gooyahay taargi la gooyahay leesan la gooyahay labaatan farsa beesi la qaadahay laakiin le beesaas un meeli ka baxayd mooshin jiditeeda noo nasaasata ebiru waan hadda meelan ka toosayno inta oo meelaray use baawarta hooshal noo galoona waa ganac weyn noo qaadee mootayaana saasi kadaalika baawartana saasi kadaalika walaadu meel ninsaara noo ilaahay uu mehdo un ogno male laakiin dowladda wali baaqiyaan daray jiditee intii arkaawan noogsho masana niin hagaaji maxamed barre hilowle maxamed jecelow raadiyo baydhaba magaalada baydhabo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen robley oo fidus hogaamiyo weliba deerina magaalada qaarxira ee caasimadda dalka masar milasona sadiirin hangadhawaay ra-iisul wasaaraha masar mustafen madbuuli iyo mas-uuliin kale oo ku tirsan dalkaasi ra-iisul wasaare roble weliba casuumaad rasmi isu ka helay madaxweynaha masar cabdifatax al siisi ra-iisul wasaaraha weliba safar sheekawe heliyayana xubno ku tirsan goloosha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo oona kulamo shishal duwan la qaado doonaan madaxda dalka masar intiiyo rogan magaalada qaaxira ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka galmudug iyo haan deegaanka weliba howlgal iyo kala wareegana saldhig xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo kaleeyin aagaga deegaanka caad ee koonfurta gobolka muduga howlgalkan weliba hogaamiyayay taliyaha ciidanka ee ururka horseed ee gaashaan leh maxamed cali salaad iyo saraakiil kale welina dagaal kooban meelase ka dhex maray ciidamada daraawiishta iyo al-shabaab saraakiil hogaamiyaasi howlgalkan weliba sheegana in dagaalkan iyo khasaaro xoogan iyo kadeersiiyeen al-shabaab islamarkaasna burburiyaan goobaha al-shabaab iyo ka abaabuli jiraan weerarada taasoo kale weliba yo sheegan in howlgalkan balaawan ay wejiga lamaad ee horeynta deegaanada galmudug ee iyo ku kasugyiin al-shabaab wasiirka wasaaradda amniga ee gudo ee jubbaland ee gaas yuusuf xuseen cismaan dhumaal weliba uusan mahadnaqay dhammaan inta xaquuqiib galay xafladda xalinta shaqaaqda yarayta ee kudhiida degmada doolow ee gobolka geda qoraal xakubay xafiiska wasiirka weliba saasoo kale lakama hadnaqay odoyaalka dhaqanka ee inkooriya suldaanada maamulka degmada iyo taliyaha guutada tobanaad iyo taliyaha nabad sugidda gobolka taasoo kale weliba anma hadnaqay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed abaanduulaha ciidanka ee xafiiska dowladda hoose iyo taliyaha ciidanka lugtasada nabadgelyada hayti ee lankaxaliye shaqaaqdayarayta ee ku teegnahayta degmada dolow maalmooyinka lahdhaafi weliba xiisadan dhehayta ciidamada dowladda soomaaliya ee la jeeyay gobolka geda iyo xan dowladda iyo ka wareejida cabdirashiid janan oo ka teegnahayta degmada dolow balse xal waara lagu deeray weli dhegeystayaal warkaaminama ee idaacadda raadiyo baydhabo ee dhegeysataan haatana akhbaaraadka bannaanka muuqaalo argagax leh weliba la hawqaaday garoonka diyaarado ee kaabuul iyadoona dadka iyo jeysa wadankaasi iska dayayaan in iyo ku ruran kadib markii qabashada caasimada afghanistan iyo qabsatay taalibaan dad goobjoogyaaleh weliba b b c dan sheegana inanka yaraan saddex qof oo reyd ah iyo ka dhamadeen foodadii garoonka oo amnishe iyo sugaan ciidamada mareykanka duulmaadyada ganacsiga weliba inta badan laka hakiyay iyadoon markaasi garoonka iyo ka xayiriin boqolaal qof oo reer afghanistan iyo dad kale oo ajaaniibe mareykanka iyo dalal kale weliba iska dayahana in daad gurayan shaqaalaha iyo xalufadiyo axadiyana kooxda taalibaan weliba ka dhawaaqday gulwooyinka dumarkii madaxweynaha afghanistan ashraf ghani usdibada ambaasadi waana ee burburta dowladiisa dibhanaqdowka taalibaan weliba afjaraasi ku dhowaad labaatan sano oo isbahaysiga iyo horkaayang mareykanka ee dalkaasi rooga dhinihi kale muxyidiin yaasiin oo muddo tumtodobatum-iyo toddoba bilood haya xilka ra-iisul wasaarema ee dalka malaysia weliba isku asli is-oon markaasi xukuumadiis iyo burburti ra-iisul wasaaraha iyo waaye ee taageerada isbahaysiga welina uusan naqday ra-iisul wasaaraha ankahel gaabanaay ee dalka malaysiya ee hamara boqorka dalka malaysiya suldaan cabdulaahi suldaan ee axmed shaah weliba uusa aqbalay is-casiraada uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyadoon markaasi ra-isul wasaaraha is casili laka dalbaday in helka uu sii haayo ante ra-iisul wasaare cusub lanka magaca oo dalka malaysiya dhegeystayaal weliba antaninka dhan warkii haminamo oona admijadaas insaar waana sina soo siiya qaybta farsamadan iyo siin fadhiya gudaakay nuur kalsooni intii warkanimada dibin ku kulmaana sidaasio nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu